kulanti waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba oo aada joogtaan waana shan iyo labaatanka bisha julaay sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaystayaal warka rediyo wardheer oo dhan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay ka hadashay shirka dhowaantan ka furmaya magaalada braselis ee xarunta waddanka beljimka madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay faa'iidada shirka iyo weliba waxyaabaha la doonayo in looga hadlo ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya ay arrintan wax badan u tari doonto waxaana uu tibaaxay in horumarka dalka iyo weliba ammaanka soomaaliya lalafaguri doono xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan deegaanada dalka soomaaliya ay si isku midda wax ugu heli doonaan shirka braxlis haddii horumarka soomaaliya iyo weliba dhaqaalo lagu yabooho madaxweynuhu waxa uu sheegay in somalilan iyo weliba puntland iyo galmudug oo iyana ka mid ah maamulada jira ay ka mid noqonayaan deegaanada dalka islamarkaana waxyaabaha deegaanada kale ay helaan iyana ay qaadan doonaan kaalmadaasi gobol gaara iyo maxaanku yidhahdaa qolo gaara iyo meel gaara ma laha soomaaliya oo dhan ayaa leh so cid walba oo soomaaliya joogtaa haddii ay somalilan ku nooshahay haddii ay puntland ku nooshahay iyo haddii ay meel kale gobol kale ku nooshahayba baahideeda gaarka ahi way ka muuqanaysaa baahideedaas gaarka ane ayada tii la weydiiyey oo ay ku darsatay meesha waaye cid u yeerinaysa ama u qoraysa baahidooda ma jirto waa la warsanaya ciddii diyaar u ah marka inay ka qayb qaadato waa soo dhowaynaynaa si allaale iyo sidii ay uga qayb qaadan karto ayaan u soo dhowaynaynaa laakiin waxaan nahay hal dal oo la yidhaahdo soomaaliya baahideenna gudaha waa kala duwan tahay siday u kala duwan tahay ayaan u kala dhaqmi doonaa siday u kala duwan tahay u kala dhib badan tahay ayaan dhaqaalaha u qaybsan doonaa waxaasoo dhan waa waxaan annaga leenahay oo inaan ka wada hadalno isla meel dhigno ay tahay waanan isla meel dhigi doonaa sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inay qalbigooda niyaddooda wanaag u sheegaan cid lagu gaar yeelayo cid la faquuqayo cid la diidan yahay cid gooni privilege ama tixgelin gooni loo samaynayo ma jirto soomaalida oo dhan sidaa hadba duruufaheeda ay yihiin ayaa wax muxuu ahay loo siinaya walaalaheenna meel fiican joogane meel ka si fiican inay gaaraan aan doonaynaa kuwa weli hoos joogane inay ka soo kacaan meesha hoose ay joogaan oo ay meel kore yimaad ayaan doonaynaa si aan u helno soomaaliya isku mid ah oo isla jaanqaada haddii aa la yidhaah
dhanka kale madaxweynaha puntland cabdiraxmaan faroole oo ka hadlay heshiiska new deal iyo weliba shirka braxlis ayaa waxa uu sheegay in puntland ay ka qaybgeli doonto iyadoo guddi magacaabatay islamarkaana mas-uul ka ah deegaanadeeda hadalkan ayaa waxa uu ka hor imaanayaa hadalkii dhowaantan uu jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka oo ahaa in maamulada dhammaan ka jira dalka ay hoos imaanayaan dowladda federaalka wararka naga soo gaaraya deegaanada shabeelle ah hoose ayaa ku warramaya in halkaasi dagaallo ay ka dhaceen iyadoona qaar ka tirsan qabaa'ilada shabeellaha degan ay siyaabo kala duwan isugu eedeeyeen warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray maxamed nuur amiin waxaa sii xoogaysanaya dagaal dhaliyey gacanka hadalka laba beelood oo wadadaga gobolka shabeellaha hoose iyadoona sida wararka ka imaanaya gobolkaasi ay sheegayaan in ciidamada dowladda soomaaliya ay labada dhinac u kala safteen barqanimadii maanta ayaa waxaa ka bilowday dagaal aad u xoogan deegaan lagu magacaabo ceelwareegow ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo ay isku fara saareen laba dhinac oo muddooyinkii ugu dambeeyey halkaasi isaga soo horjeeday waxaana la sheegay dhinacyada iska soo horjeeday sidoo kale ku dhex milmeen ciidamadii xoogga dalka soomaaliya ee ku sugnaa halkaasi ayadoona qaab qabiil dagaalka haatan ugu soconayo deegaankaasi wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaana sheegaya in halkaasi haatan ay kusii jeedaan guddoomiyaha degmada marka iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir cd oo halkaasi ugu socdo sidii waawaan ay kala dhex dhigi lahaayeen dhinacyada halkaasi isku haya ee diriirta ay ku dhex marayso sida uu ku waramayo guddoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose
dagaala ka dhacay dagaalkaas oo u dhexeeya laba beelood ha ahaatee laakiinse magudoonyi xeluuluhu istaafkiisa xabaddu lagu bilaabay kadibna shacabka isku bedeshay shacabki iyo laba qabiila dagaalamayaan hadalka maamulahaan hadda u soconaa haddii ilaha silaan waa dhig macnaa si aan ku dhexgalna ilaa ilaa saacan hadda xabaddu ay socotaan markays wallahi anaga warardi usoo gaarayn hadda u dhownahay markaan taga xaqiiqada ku siinaa laakiin shacab maanta in la laayay maanta ay ku dhamaatay raggii ciidamadana qaliib oo hadda dhidi ay kala mashiin karno weli xabadada u socotaa labada meel oo dagaalamayad oo beelahan ku dagaalamayay ciidan dowla ismahayso aniga laakiin maamul dowlahan u soconaa dagaaladan gobolka shabeellaha hoose ka soconaya ayaa lagu eedeynayaa inay lug ku leeyihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda soomaaliya kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyey si aada uga hadlayay xaaladaha kasoo cusboonaaday gobolkaasi iyadoona waxgarad ka soo jeeda deegaanadaasi ay ku eedeynayaan odayaasha iyo sidoo kale xildhibaanada ku jira baarlamaanka soomaaliya inay qayb ka yihiin dhibaatada ka dhacaysa gobolka shabeellaha hoose maxamed nuur wardhe redio muqdisho
iyadoo beryihii dambe deegaanada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ay ka jireen murano ku aadan qaabka lacagaha loo isticmaalayo iyo weliba noocyo lacaga oo siyaabo kala duwan loo soo daabacay ayaa haddana waxaa soo baxaya in qaar ka tirsan deegaanada dalka ay arrintaasi ka hadlayaan gobolka hiiraan oo ka mid a gobolada u dhow bartamaha dalka soomaaliya islamarkaana si weyn lacagahaasi looga isticmaali jira ayaa waxay sheegeen in lacagaha been abuur ay ku tilmaameen oo deegaanada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya laga keenay oo ay gebi ahaanba go-aanka gaareen warbixinkan waxaa mar kale eegaya maxamed nuur amiin
maamulka gobolka hiiraan ayaa go-aano ka soo saaray lacago faalsa ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay halkaasi si aada loo soo gaarsiinayay ayagoona qayladhaan aada u xoogan ay ka muujiyeen dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan beledweyne ayaa laga dareemay sicirbarar aada u xoogan ka gadaal markii lacago faalsa ah oo been abuura halkaasi ay soo gaarsiiyeen ganacsato reer hiiraan ah waxaana maamulka gobolka hiiraan go-aano cad uu ka soo saaray si maalka lacagahaasi faalsada ah ee muddooyinkii lasoo dhaafay soo gaarayay magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan gudoomiyaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan ee maamulka dowladda soomaaliya ayaana saxaafadda ugu warbixiyey kulan maamulka gobolka ay kula qaateen gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan iyo sidoo kale go-aanadii laga soo saaray kulankaasi dadka reer hiiraan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa si aad ay uga cabanayeen lacagahan faalsada ah ee soo gaarayay gudaha magaalada beledweyne iyo guud ahaan deegaanada hoos yimaada gobolkaasi iyadoona dhowaan sidoo kale banaanbaxyo aada xoogan ay ka dhaceen gudaha magaalada beledweyne kuwaasi oo looga soo horjeeday lacagahan been abuurka ah ee kusoo badanaya halkaasi maxamed nuur wardhe redio muqdisho
halka warkaasi idinkaga imaanayana waa redio wardheer golaha ammaanka ee jimciyadda qurmaha ka dhexaysa ayaa looga hadlay warbixintii ay soo gudbiyeen dhowaatan guddiga kormeerka cunaqabataynta saaran soomaaliya iyo weliba eritrea waxaana sidoo kale looga hadlay howlgalka ciidamada misoom iyo weliba ciidamada dowladda soomaaliya golaha ammaanka ayaa si wadajira u cambaareeyey hubka sida qarsoodida ah weli ugu qulqolaya dalka soomaaliya iyadoona muddo hal sano ah loogu daray guddigii kormeerka cunaqabataynta oo ka kooban khubaro ajaaniib ah waxaana wakhtiga lagu daray ilaa iyo dhammaadka sanadka soo socda ee shan iyo labaatanka bisha novembar sanada labada kun afar iyo tobanka dhinaca kale golaha maanka ayaa u fasaxay dowladda soomaaliya in lixda bisha maarso sanada labada kun afar iyo tobanka ay la soo degi karaan qalabka milatariga marka laga reebo hobka mamnuuca ah iyo weliba in tababaro milatari loo fidin karo ciidamada dowladda federaalk ee gudaha dalka ku sugan hubkan weli mamnuuca ka ah dowladda soomaaliya inay la soo degto ayaa waxaa ka mid ah gantaalada madaafiicda goobta hoobiyaasha culculus iyo weliba qaar ka mid a hubka darandooriga u dhaca iyadoona jimciyadda qurmaha ka dhexaysa ay sheegtay inay ka go-an tahay taageerada ay u hayso dowladda federaalka qaramada midoobe ayaa sidoo kale waxay ka hadashay dhuxusha laga dhoofiyo kismaayo sida warbixinta guddiga dabagalka soomaaliya ay soo saareen waxaana qaramada midoobe ay ka digtay in arrimahaasi ay sii socdaan iyadoona dhinacyada gudaha dalka ay ku lug leeyihiin warkii oo aad kala socoteen idaacadda warreer ee kheyrtana dhegaysanaysaan xiligan waa nagaynta waxaana idiin akrinaya anigoo ah maxamed cusmaan xabiib waana inoo mar kale haddii alla idmo inta ka horreysa mana allah